Mashruucan shirkadda korontada ee Beko duleedka magaalada Muqdisho ku hirgeliyay ee mashruuc korontada iniina ku shaqeeya sala ku dhaliyow walina usiyaha koox cusub oo xarag la ku jari iyo koox hadal shidike si bulshada caasimada iyo ugu faa'iideystaan korontada iniina ku shaqeeya sa mas-uuliyiin ku tirsanaa shirkadda Beko ya kormeeri goobo mashruucan la ku hirgeliyay muhiimada niyaata in lagu faa'iideysto iriida bulshadana la siiya koronto raqiise gudoomiyaha shirkadda beko cabdiraxmaan cali jaamac iyo weliba uso ku warbiyey mashruucan soolarka iriida ku shaqeeya ooya ku hirgeliyayana duleedka magaalada muqdisho iyo mustaqbalka hadafka unkuweyn ee dhiniga korontada iyo kuleeyina
iyo labaatan megawaad awar oo beteri ah oo aan seexnay bilowgii sannadkan mashruucaas afaritobanka megawaad ah wuxuu insha allahu shaqo gelayaa oo sistamka ku biirayaa bilowga ama bartamaha bisha februari qaybta dhiman oo ah megawaad soolare iyo bateriga la socdaa oo hadda degaya iyaguna waxay ku biiri doonaan sistamka insha allahu bisha mey biidn illahi tacaala kariim totalka guud ee noo shaqayn doonaa totalka soolarka ee noo shaqayn doonaa bisha mey guud ahaan wuxuu noqon doonaa bisha mey wuxuu noqon doonaa megawatt oo soolarah mahaddaas ilaahay subxaana wa tacala baa iskale shirkaddu waxay u jeedsatay inay ka faa'iidaysato tamarta cadceedda ee soolarka taas ood arkaysaan hadda inay wax weyn qabatay sannadaha soo socdana ay wax weyn qaban doonto mashruuca soolarka ee aan rabno inaan fulino sannadaha soo socdaa dhammaadkiisa iyo waxaan rajaynaynaa inaan fulino boqol iyo konton megawaad oo soolara oo cusub waan ka fuli doonno koonfurta magaalada muqdisho biidni illahi tacaala kariim taasoo horumar weyn oo u soo kordhay dalka iyo dadka haddii aan wax yar ka idhaahdo maxaan u fulinaynaa mashaariicdan soolarka ah waad ogtihiin korontadu inay qaali tahay lafdhabarta dalka iyo dadkana iyo ummadda iyo horumarkana ay tahay korontadu arrintaas qaalinimadaas oo ay sababtay mashaakilaadka iyo dhibaatooyinka ka jira adduunka iyo isbeddellada ku imaanaya adduunka si aan taa uga gaashaamanno waxaan u wareegnay inaan ka faa'iidaysanno tamarta cadceedda waxaanna rajaynaynaa oo ugu bishaaraynaynaa macaamiishayada sannadaha soo socdaa ee dhammaadkiisa ama laga bilaabo inaan samayn doonno qiimo dhimis garaajooli ah oo aan tartiib tartiib u dhimi doonno ilaa aan gaarsiinno biidni illaahi tacaala kariim korontadu maanta qiimahay ku fadhiido in ka badan inaan dhinno inaan dhinno boqolkiiba soddon ilaa boqolkiiba soddon shan maanta qiimahay tahay inaan dhinno taasoo micnaheedu yahay waxaan la qiimo noqonaynaa ama wuxuun ka hoosayn doonnaa waddamada deriska ah